gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee wehli ayana mas-uuliyiin ku tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa kormeerka seedan ah beeriyo ka dagaalamayana beeraleyda deegaanka lambar konton ee degmada awdheegle oo qaarsho dablag abeesiye walina goobtay oo kula kulmeyna odayaalku shal dareereen lamada dhina iyo ona dhegeensadeen sidiio walan dhiyanyo meelooliska haysada ugu horeyntii weliba meelisay ku hadalay ayaa gudoomiyaha deegaanka lambar konton maxamed maxamuud abuukar usoona warbixin ku siiy wafdiga deegaanka deeri wali kale uu soo sheegay inti ka maamul ahaan iyo ka shaqeey doonana sidii owlacado laan afjari lahaayee oo saa ka bilaabatay ilaa hadda socoto ilaa caawa ilaa maalmahana sii soco doonto shaqaqooyin yaryar oo ka taagan beero u dhexeeya beriira ilaa awdheegl ilaa lambar konton runtii waxaa loo yimid in islaaxaas iyo nabadgelyadaas laga shaqeey waayo runtii guddoomiye waa dhammaantiina aad iyo aad aa idinkaaga mahad celinaa waa sida aad fariinteen ugu soo jawaabteen iyo safarka degdega ah aad soo qaadateen oo aad noogu timideen lambar konton aa idinku soo dhaweyneynaa shaqadii maanta aa qaban iyo inta kaleo noo dhiman waa intay idin intay noogu dhammaanayso waa idin garab taagana waa isla shaqeyneynaa wax walbo oo awaamir ah oo nala faran guddoomiye waa sidee taha u fulneyna hadduu ilaah yiraaho xildhibaan xuseen cali xaaji oo kumid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya sheegay inuu diyaaran yihiin kula shaqeeyowka horumarinta deegaanka bulshada dowladnimada waxay tahay haddii maamul iyo maamulka maamulka magaaladaas ka jiro iyo ammaanka iyo ciidamada iyo saraakiisha iyo dhammaan haddii isku xiran yihiin magaalada waxay noqonaysaa amni iyo horumarna waad sii gaaraysaa annaga iyo guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka iyo dhammaan saraakiisha sarsare ee guutada afar iyo tobanka oktoobar iyo naysabo dhammaanteen waxaa diyaar u nahay in macnaa ii sheego a ka shaqeena horumarkeeda ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa sheegay intii maalmaha eedin iyo calaaduun hafjari doonana weli kale uuse beeloonka baaqayntiyo ruujiyana dagaalada hakana nagadi deegaanada hoos koon degmada awdhigle ayay ku midata deegaanka lambar konton ah xalinta shaqaaqooyin iyo arrimo ka jiray khilaafaad beero ku yaala deegaanka lambar konton iyo beriire iyo awdheegle inta u dhexeyso howl ayaan u nimid mar walbana waxaan u taagannahay inaan xalino khilaafaad kasta iyo wixii dadkii shaqaaqa ay ka dhexeyso amase dhibaatay dhexdooda intay mari lahayd inaan si nabada aan ku dhammayno ayaan diyaar una taagannahay hawshaas ayaan u nimid hawshaas shaqo ayaan u joognaa deegaanka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan isbuucan aan ku sugannahayna aan si nabada aan kusoo gabagabeyn doono hadduu ilaah idmo dadkii walaalaha ahaa oo ay khilaafaad kartaa oo dhex marayna ay si ay ku wada qanacsan yihiin gogoshaas nabadeed oo meeshaan aan ku fidinay isbuucaana noo furnaa doonto hadduu ilaah idmo inaan si dhaqsa aan kusoo gabagabayno oo ay dadkiina si nabada ay ku dhammaan doontaan rajeynaynaa insha allah waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo gobolka shabeellada hoose ka mid a khilaaf kasta oo jira arrin kasta oo soo kordha oo laisku khilaafo inay nabadda iyo maamul ahaan iyo dowladnimo in lagu dhameeyo mar walbaba aysan dhicin cid gacan ka hadal amase xaqayga aan soo dhacsanaya amase aniga xoogayga iyo tabarteeda ku tashanaya inaysan ka jirin waxaan ugu baaqayaa cid allaale ciddii kasoo horjeesatana maamulka iyo kala dambeynta gobolka shabeellada hoose iyo maamulkiisa iyo dowladnimadiisana in tilaabo sharci laga qaadi doono deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo weliba iyada hankannagadana dagaalo beeleedada jeesidow khasaare naskajara dhimashiya dhaawac iyo dad badan minateeda ku bogtaalayana walyaaboonka badan dagaalo beeleedada hakanagada gobolka shabeellada hoose sababtan ayaa la sheegay in yataa ololka